sharikadaha forakiska ee soomaaliya dhowaanahan ka howlgelayay ee xirmay ayaa waxaa dhaqaalo fara badan ku waayay kumanaan qof kuwaasoo weli ka soo kaban la dhibaatadii soo gaartay dhaqaalayahanada ayaa ku talinaya in ay dadku ka feejignaadaan ganacsiga dalka kusoo kordhaya ee aan salka adag ku taagnayn warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdilcasiis barrow si fudud ayay soomaalida ugu sameeyeen maalgashi lixaad leh shirkadahan burburay dhaqaale gaaraya malaayiin dollar ayaa ku khasaaray dadkuna ma aaminsanayn in si sahlan ay ku waayi doonaan lacagahoodii haddase uma muuqato rajo mar kale ay dib ugu heli karaan forakis waxay igu qasba inaad lacag gashto oo qarash gashto nin dhallinyara ahay oo magaalada muqdisho ku nool inta badanna meelo ka soo shaqeeyey waxaan islaamay waa meeshaa ku nasa doonto oo haddii lacagtaada dhigo dadaa badan igu horreey waxay igu dhaheen lacagtaada dhigo hada shaqeen bishaada waxada kusoo dhacayaan aniga waxaa isdhahaya intaas sana aad soo shaqaynaysay meesha ku nasaleed haddaad joogtaa ee waxaada dhiga adna ayaka lamid noqo gurigaada jiifa waxaadana qaado marka laga yimaado bulshada kuwaysan lacagaha xooggan ee boqolaalka kun ah waxaa jira kuwa iska soo aruuriyey boqolaal dollar si macaashka billaha ah ee loo sheegay ay ugu dabaraan howlo badan oo ay waxbarashadu ka mid ahayd
aniga ardayada aha marka forks maala geshanaya ilaa hadda waan ahay laakiin hadda jaamacadda waa sii dhammaanaysaa marka waxaan rabay yani in anigii asabdabaro oo hadhow yani maadaama meelo kala duwan aan ka shaqayn jiray shaqooyinka a ka nasto mahmaha loo bixiyaa jirta xatee forax oo hadda iga maqan oo ah yani adoon shaqaysan jiq oo kale marka yani anna waxaa isdhahaya yani dadka maadaama ay maalgashteen oo tartiibtooda ay xoolihii u dhuuqayaan dee adna dhinaca ka dhug dhaqaalayahanada soomaaliyeed ayaa qabaa in saamayntii ka dhalatay dhaqaalihii ku lumay shirkadaha burburay ee forakiska si guud looga dareemayo ganacsiga soomaaliya runtii forakiskii lacag malaayiin dollar ah ayaa soomaalida uga luntay inkastoo tirakoob saxa ah uuna jirin oo waddankeena waxaa ku yar tirakoobka guud ahaan iyo statitikiska ayaan aad u shaqaynin balse waxaan aaminsanahay in lacag labaatamiyo milyan ku dhadhow ee ku lumtay saamayn dhaqaale xumo oo badan ayayna keentay oo ugu horraysa namber one bangiyadii ayaa waxaa ku dhacay liquiditigoodii baa yaraaday ama kaashkii ay hayeen maxaa yeele dadkoo dhan waxay ku sameeyeen wisdarow ayay bangiyadii akoonnadoodii soo faaruqiyeen waxay geliyeen forakiskii kabacdi waxaa dhacday bangiyadii inay awoodi waayaan inay deymihii iyo muraabaxadii iyo wixii ay dadka siin jireen kreditka ahaa inay siin waayaan shirkadaha forakiska oo mar rajo geliya bulsho badan oo soomaaliyeed ayaa haddana xaalkoodii u beddelay dhado roob noqon weyday cabdicasiis barrow v o a muqdisho